warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo nagu soo foodlay ay qaadayso weerar looga saarayo dalka guud ahaan xarakada al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa warbaahinta qaar waxa ay kasoo xiganayaan in uu sheegay in inta lagu guda jiro bishan juun welibana la gelayo bisha barakeysan ee ramadaan in dowladdu ay qaadayso duulaan ka dhana xarakada al-shabaab kaas oo la qorsheynaya buu yidhi in dalka looga saaro al-shabaab ra-iisul wasaaraha waxa uu hadalkani sheegay kadib markii uu la kulmay baa laleeyahay xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ra-isul wasaaruhu wuxuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa hadda isku diyaarinaysa inay qaado duulaan guud oo dalka oo dhan looga safeynayo al-shabaab inta ramadaanka lagu guda jiro al-shabaab hadda soomaaliya waxay ka maamulanayuu ra-isul wasaaruhu leeyahay dhul dhan boqolkiiba labaatan marka la gaaro sanad walba bisha barakeysan ee ramadaan al-shabaab ayaa looga bartay inay dowladda soomaaliya meelaha ay joogaan ay soo weeraraan